أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaan araxiim waa khamiis afarta bisha safar kun afar boqol afartaniyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka doornimo xaaladda cabsi oo dhanka ammaanka ah ayaa soo wajahday xarumaha ugu muhiimsan ee kufaarta iyo murtadiinta ay kaga sugan yihiin magaalada muqdisho faahfaahinno dheeraada ayaa laga helaya khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weeraro ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxaa fashilmay kulan ay yeelan lahaayeen madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ashaadala dirarka ah xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta wilaayada hiiraan ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo soo faarujiyey safka murtadiinta xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda riddada ayaa qiray inay fashilantay kooxda riddada iyagoona eedeen kulul u jeediyey ra-iisul wasaaraha murtadiinta wilaayada bakool ayaa heshiis kala dhex dhigtay laba beel oo walaalo ah oo dega wilaayadaasi qaybaha kala duwan ee bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe jubbada hoose baay iyo gedo ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadka islaamiga waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena doornimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan xaalad cabsi oo dhanka ammaanka ah ayaa soo wajahday xarumaha ugu muhiimsan ee kufaarta iyo murtadiinta ay kaga sugan yihiin magaalada muqdisho xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa warbixinta warkan inoo haya kumanaan ka tirsan ciidamada saliibiyiinta ee duulaanka ku jooga magaalada muqdisho iyo maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa lagu soo daadiyey afaafka hore ee xarumaha cadowga ee sida aadka ah loo ilaaliyo xaalad cabsi leh ayaa u soo gashay madaxda kooxda riddada iyo kufaarta ku sugan xerada xalane waxayna ka baqayaan weeraro laayaan ah oo uga yimaada mujaahidiinta al-shabaab afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ayay maleeshiyaadka kooxda riddada jidgooyooyin iyo dhagxaan soo dhoobeen waddada maka almukarama iyo hareeraha madaxtooyada filla soomaaliya waxaa la arkayay maleeshiyaadkan oo difaacyo qotay islamarkaana gaadiidka u diidaya inay isticmaalaan waddada laamiga ah iyo jidcaddayaasha degmooyinka hodan wardhiigleey iyo xamarweyne ila wareedyo ayaa sheegaya in xasan gurguurto uu amar ku bixiyey in la bedelo qaar ka mid a saraakiisha iyo ciidamada ilaalada ka haya filla soomaaliya ee koofiya guduudda loo yaqaan taliyayaashii dhowr aag oo ka mid a madaxtooyada ayaa la bedelay waxaana booskooda la geeyey ciidamo cusub saraakiil ka tirsan kooxda riddada ayaa warbaahinta u sheegay inay qaateen digniinno culus oo ka yimid dhanka xalane ayna wadnaha farta ku hayaan oo ay ka baqayaan weeraro uga yimaada mujaahidiinta al-shabaab dhinaca kale xaalad feejignaan ah oo heerkeedu aad u sarreeya ayaa la geliyey xerada xalane oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada kufaartu ay ku leeyihiin dalka soomaaliya boqolaal askari oo yugandhes ah oo wata gaadiidka gaashaaman ayaa isku gadaamay bannaanka xerada sidoo kale diyaarado daroonis ah ayaa dul heebaabaya xalane iyo degmooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin degmooyinka waaberi xamar jajab iyo wadajir rucbigan u soo galay murtadiinta iyo salibiyiinta ayaa ku soo aadaya weerarkii liido ee dhacay sabtidii lasoo dhaafay weerarkaas oo khasaaro badan dhaliyey islamarkaana cadowga ku noqday dharbaaxo weyn jasaakallahu khayran walaalka faahfaahinno dheeraada ayaa laga helaya khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weeraro ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo ka kooban kufaarta afrikanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasi oo ku socdaalayay inta u dhexaysa degmada janaaleh iyo deegaanka buufo oo ka wada tirsan wilaayada shabeellada hoose inta la xaqiijiyay qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay laba askari oo kufaarta afrikaanta ah iyo laba sarkaal oo murtadiin miinabaarayaal ah sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada janaale dhanka banaadir qarax mujaahidiintu la beegsadeen maleeshiyaadka murtadiinta ah oo ku sugnaa jaamacadda shabeelle ee duleedka magaalada muqdisho waxaa ku dhintay laba askari oo murtadiin ah waxaana sidoo kale ku dhaawacmay hal askari oo isla murtad ah dhanka gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta kenya ee deegaanka sheekh barow ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandera waxaana dagaalkaasi inta la xaqiijiyey lagu dilay hal askari oo kufaarta kenya ah waxaa fashilmay kulan ay yeelan lahaayeen madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo maamul goboleedyada ashaadala dirarka ah xilli uu sii xoogeystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya iyadoo muddooyinkii u dambeeyey uu sii kordhayay khilaafka u dhexeeya kooxda riddada iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu baaqday shirkii golaha waxay ugu yeeraan wadatashiga kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay murtad xasan garguurte iyo madaxda maamul goboleedyada ashaadala diriirka ah shirkaani ayaa lagu waday in looga hadlo arrimaha doorashooyinka kooxda riddada soomaaliya waxaana shirkaani lagu waday in lagu qabto magaalada kismaayo ee caasimada u ah maamul goboleedka ashaadala diriirka ah ee isugu yeera jubbaland wararku waxay sheegayaan in qaar ka mid ah maamul goboleedyada riddada ay ka biyo diideen ka qaybgalka shirkaasi sidoo kale murtad axmed madoobe madaxa maamulka ashaadala dirirka ah ee isugu yeera jubbaland ayaa sidoo kale diiday in uu martigeliyo shirkaasi muddooyinkii u dambeeyey waxaa si aad ah usoo baxayay khilaafka xooggan ee u dhexeeya kooxda riddada ee uu hogaamiye murtad xasan garguurte iyo madaxda maamul goboleedyada ashaadala dirirka ah ee ka dhisan gudaha soomaaliya
mahadsanid yaasir wilaayada hiiraan ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo soo faarajiyay safka murtadiinta nuura cali warsame awisheyba ayaa warbixinta warkan inoo haya wilaayadii islaamiga hiiraan ayaa waxay soo bandhigtay askar toobadkeenyaal ah kuwaas oo tuubada loogu qabtay deegaanka booco oo dhaca webiga jinkiisa ilaa iyo shan askari oo taa'ibiin ah ayaa la soo bandhigay kuwaasoo safka murtadiinta ka soo baxay magacyada askarta taa'ibiinta ayaa waxaa ka mid ahaa cabdulaahi maxamed farax kaasoo tababar ku soo qaatay dalka uganda kana tirsanaa booliis militariga kuwa loogu yeero cabdi cali muumin wuxuu ahaa askari ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta macuuslayda bardweyne cumar maxamuud moxamed wuxuu ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka macuuslayda riddada ee laga asaasay bariga wilaayada hiiraan xasan maxamed cabdulaahi ayaa isna ka tirsanaa macuuslayda murtadiinta ee ku sugan bardweyne maxamed ibraahim cusmaan ayaa ahaa murtad ka tirsan macuuslayda ku sugan galbeedka magaalada baladweyne haddaba markii towbada loo qabtay maleeshiyaadkaasi toobadkeenayaasha ah ayaa waxaa idaacadda islaamiga laandulus waraysatay qaar ka mid a maleeshiyaadka magacayga waxaa ladhahaa cabdulaahi maxamed faarax deeri waxaan ka yimid magaalada baladweyne waxaan ka raacay ciidamada magaalada baladweyne tababarka waxaan kusoo qaatay uganda ciidamo ugandheys ayaana tababaray tababarkana siinay dhaqaalaha wax bixinaya imaaraadka a bixinaya dhaqaalaha boolis military ayaan ka tirsanaay beledweyne waxaa nagala qaadaaday shan boqol aan ahay waana la qaaday ugandana la geeyey diyaarad baana la saaray gobolka hiiraan laga qoray shanta boqol marka wadanka ugandana la geeyey diyaaradan nagula qaaday waana lasoo tababaray tababarka saddex bilood ayaan qaadanay saddexdii bilood markaan soo dhamaysanay magaalada xamar ayaana la keenay marka waxaan uga soo baxay dar ilaahay ayaan uga soo baxay xamar ayaa inaa cindiqaasaday in ka tago oo dar ilaahay uga tago ooba dar ilaahay uga tago caradayda aan maro anuu ku bilaaba cabdi cali muumin xareed maxaan ka imid beledweyne waxaa imid walaayada booco joogtaa imid si fiicana lay soo dhowey gacmo qoran lagu soo dhowey waxaan ka soo raacay beledweyne laxana joogay tirishaanta ilaa baardheer agagaarkaasaan joognay mudadaan la jiray waa sanad iyo bar gulisku orur aan ku jiro aniga intaas ka dhacdina waa la ogyahay ciidamadii intaas bukiis wixii ka dambeynay magaalada ku orana waana iska burbureenbu waxaan dhihi lahaa wixii walaalayaasha walaalo wixii kabe oo meeshaas ku jiro meeshaas waa ku qatalmeen wixii maanta ka dambeeya haddii wax iga maqlaayeen ama warkii ka saayiin ha kasoo tagaan balankaas balan waxaa lagu qaldamo naf dhaaxa lahayn ayaaba dib nimanka ahaa inay gotaa udhidaab xaqiiq waa dib gotaauhidaab waa kaas balankaas balan socona ma waa lagu qatalm wixii hadda iga dambeeya maqlaan waaba taa'ibiinta ayaa waxay xilligan si aada ugu soo qulqulayaan dhulka shareecada islaamka lagu maamulo ee wilaayaadka islaamiga ah ayagoo ka faa'iidaysanaya baaqii horey uga soo baxay hoggaanka mujaahidiinta kaasoo ahaa inta ay goorigoor tahay inay allah u toobadkeenaan oo safka cadowga ay ka soo baxaan aad buu umahadsanya abusheyba xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqidda murtadiinta ayaa qiray inay fashilantay kooxda riddada iyagoona eedeyn kulul u jeediyey ra-iisul wasaaraha murtadiinta marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya xilli kooxda riddada soomaaliya ee uu hogaamiyo murtad xasan gurguurte ay ku fashilantay duulaanka ka dhanka ah shareecada islaamka waxay xildhibaano ka tirsan kooxda riddada sheegeen inay kooxdooda fashilantay waxay xildhibaanadaani eedeyn gaar ah kaa duldhaceen murtad xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha riddada dawaaqiidaani ayaa soo hadal qaaday fashilka ay kala kulmeen dagaalka ay ku soo qaadeen deegaanada wilaayaadka islaamiga ah iyo weeraradii lagu xasuuqay mursade xamse cabdi barre ayay ugu baaqeen inuu xilka iska casilo maadaama xukuumaddiisa ay noqotay mid faashil ah waa inuu isbeddel dalkan ka dhacaa maadaama meel walba lagu fashilmay anu sidaan arko ma haysanaa xukuumad leh capacity ay ku akhrin karto waxyaabaha caqabadaha dalkan ku soo food leh ma u malaynayo aniga wasiirro tigtok ku jiro iyo social media in ay dalkan ay wax ka qaban karaan iyo xaaladda uu ku sugan yahay taasne waa fashil aanan hore u jirin waana wax cad shabaabkiina ka dhex faa'iidaysanayo ayagiina uu isku tuuro shabaabna way ku guulaysata arrinkaas waa xaqiiq jirta waay haddii la rabo in horey loo socdo waa inuu isbeddel dalkan ka dhacaa maadaama meel walba lagu fashilmay anu sidaan arko caawiya jaalisiyaad boqol iyo soddon askari ayaa ku dhimatay coosweyn laba boqol oo ku dhimatay saddex boqol waa la leeyahay s y l bilaa roos wixii ka dhacay yaa mas-uuliyadda qaaday mudan ra-iisul wasaare waxaan ku leeyahay ummadda soomaaliyeed you can only you can, mar baad qaldi kartaa laakiin mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ma qaldi kartid ra-iisul wasaare waa ku fashilantay arrintan xukuumadda way ku fashilantay daadihiinta dowladnimada markaan waxaan leeyahay madaxweynena waan farayaa xamsena waan farayaa waxaan leeyahay madaxweynaha waa saaxiibka eh waa kaa xishoona eh niyow u tag madaxweynaha waxaad tiradaa war arrinta waa ku fashilmee mudana madaxweyn ummadda soomaaliyeed inta ay ugu kicin waa waa shirku xilku waa kuu soo celi furi waa kuu soo celi hadalka xildhibaanadan dawaaqiidda ah ayaa imaanaya xilli kooxda reedada soomaaliya ay ku jabtay islamarkaana maleeshiyaadkeedii ay ku baaba'een dagaalka u dhexeeya xaqa iyo baadilka ee ka socda soomaaliya mahadsanid marwaan wilaayada bakool ayaa heshiis kala dhex dhigtay beelo walaalaha oo dega wilaayadaas kadib khilaaf soo kala dhex galay faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen cabdulqani maxamed munaasabadan oo lagu soo gebagabeynayay kulan ay barbar socotay dowro sharci ah islamarkaana heshiis buuxa ay ku dhex dhigtay wilaayada islaamiga ah ee bakool beelaha walaalaha ah ee jiroon iyo hadamee kadib markii ay xurguf soo kala dhex gashay ayaa dhowaan ka dhacday deegaan dhaca wilaayadaasi kulanka oo maalmo socday islamarkaana ay mushaarakaynayeen odayaasha ka kala socotay labada beelood ee walaalaha ah golaha dhaqanka wilaayada culimo iyo mas-uuliyiin ayaa laga soo saaray bayaan ay ku midaysnaayeen labada beelood waxaana goobta ka akhriyey malaaq muxiidiin kow may kumid ahay qodobada abbahi in la ilaaliyo daris wanaag lamadan beelood oo muslimiinta ah daris wanaagga la ilaaliyo daris wanaagga may ku mid ah xaquuqdii liskalaha ayaa ku mid ah oo la shalsheegadaay biyo ku mid ah daaga ku mid ah wali muslim shallahay bedi beera kashallahay wali hakuri muslim waalakaha ayaa lasleleeyi dabki biyoowi daagi ilaahay iskule way dhulkun ilaahay hoob roob ku sheen walku guure qodobka lamaad oo la kaheli may qaadanay ini uun oqoonsanayn wal xuduudi oo gaalkii hati hadirayay sees waa bikol arijaray talyaanigaha iyo kikelaha jarmalka iyo walihayam gaaladii hadi jidooyeen to hadhow haatoy to dheer haatoy inuu oqoonsanayn meel alla meeli raayid islaamka teegantam islaam muslim ee maamulay iyo xuduudana ka egda allahu akbar
kulanka oo sidoo kale ay kalimaad muhiim ah ka jeediyeen dhammaan indheergaradka goobta ku sugnaa ayaa ugu dambeyn waxaa soo xiray sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool isagoona halkaasi ka jeediyey kelimad qusaysa heshiiskii halkaasi ka dhacay waybaa lana heshiiska oo hadda isan akhri hasan bayaanka akhriyaay malaaq mudiin ee hakubahi shirki usugaha intaas la socday ka walaay ahaan marka un anna reer hadaman akhriyan oo malaaq mudiin lan hal saarday maadaama golihiinoo gabadii oday inhaay oo us akhri la aray akhriya odayaalkan sii ta'kiidiyeen eelmaada beelood nabadoonadiio hadhow ayaan haddii un anna wilaayatu bakool al islaamiya waana garabasiinka anna heshiiskaas usugahay dhaqangelintiis iyo tanfiidshay iyo hergelintiis insha allahu tacaala number kowa ku anna waana haddana garabasiinka aan ilaah idin sheegay allahu akbar allahu akbar midda kale aan hanguduba umay bata walaalyaal walyar isdul istaaga faday dadka muslimiinta may balayn cadow leeyin cadow joona may wahan gaalow cadow kale ma lihini markii laa kureeba nafti iyo shaydaanka iyo markii laa kureeba cadowga geeg unama dagaalka la jarna gaalow muslimiin dhatiyo cadowtinimo mataal ilaahay may baniin sheegay in dadka muslimiinta walaale ihin inama almu'minuuna ikhwa mu'miniinta yoolay walaale walaale يشيريد يولي ولا على هاي هدي ولا اللي هدن ولا سجلا سهوا يا سنة ربانية ولا يزالون مختلفين هدي لس خلاف سالوا له إلهي ما يبلي فأصله بين أخويكم شكدنا نندري أو ولاية انسرنتو ولا نقابض لنا نسي انسرنيو تتكم مجاهدين تا ولا انسرنيين وديجي أم بهايو شهيد هاينو بلانتيو قروبك نغضا هيتا يالكو يالجو أغوان نغضا ما يكون مده إصلاح ذات البين قالن ما ينيل دماسن إن رتان ما يوحان أدو نغنو habbadii unu kiridifani un iskirina hasma gaala markaa iidiya umana farahaas geegaasa farahaas ilaahayna qur-aankan idin sheegay in tamsaskum xasanatun tasuuhum wa in tusibkum sayi'atun yafraxuu biha insha allahu tacaala midnimada ka dadaalnay jazaakum allahu khayran gaalada in la dagaalamoy allah fadligii wilaayada bakool oo allah kaashanaysa ayaa ku guulaysatay xalinta khilaafaadka yaryar ee soo kala dhexgala beelaha muslimiinta ah ee degaa wilaayada kuwaas oo markaa iskhilaafaan lagu kala saaro kitaabka allah iyo sunnada mahadsanid cabdulqani qaybaha kala duwan bulshada ku nool wilayaadka islaamiga jubbada dhexe jubbada hoose baay iyo gedo ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilayaadkaas aanu ku horayno wilaayada jubbada dhexe cismaan axmed duubo ayaa faahfaahinta warkan inoo haya tan iyo markii wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ay ku dhawaaqday xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxaa si isdabajoog ah u soconaya kulamada lala yeelanayo guud ahaanba bulshada markan kulanka waxaa uu dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada iyo waxgaradka jubbada dhexe waxaana labada dhinac ay ka wada hadleen qaabka ay u socoto xamlada duurka nuqabada iyo sidii ay dhankooda ugu qayb qaadan lahaayeen una gaarhsiin lahaayeen ummadda ay hoggaanka u yihiin ee ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada markii uu kulanka soo dhammaaday waxaa warbaahinta islaamiga ah ee landulus la hadlay suldaan cabdiraxmaan cali cabdi oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayada jubbada dhexe suldaan shuceeb oo isagana ah xogeeyaha nuqabada wilaayada iyo qaar ka mid a waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe haddii aan nahay nuqubada ama salaadiinta jubbada dhexe dhammaan macnaa kulan ayaan mada qaadanay kulankaasoo macnaa looga hadlay waxyaalo badan oo ka mid ah ummadda in la tawjiihiyo masaajidada la camiro jamaacadka salaadda la oogo sida oo kale macna muqaadaraadka in micna iyo mankaraadka in la zuuliyo iyo fisqiga waxyaalaha anshaxxumada keenaayo dhammaan micnaa umuurahaas ayaan ka wada hadalnay waxyaalo badan ayaan ku qaadanay macna run ahaantii aad baan ugu liibaanay waan ku aflaxnay arrintaas waan isla qaadannay waan dhaqan gelinaynaa min ahdaafi waxaa ka mid ah xamlada tawciya in ummaddii la wacyigeliyo makaarim alakhlaaq lagu wacyigeliyo la tawjiihiyo masaajidii iyo jamaacaadka lagu tawjiihiyo duruusna waa jirtay duruusta waxaa ka mid ahaa alwalaa walbaraa alxamdu lilah fahankaas diimeed ee wanaag iyo khayrkana noo keennay waa qaadannay haddaynu nahay odayaasha dhaqanka wixii walaayada ayna farteen waa inaan qaadanaa waxay aragteena waa aragnay waxaa noo dhiman inaa aniga aan aadno golaha inaan aadno tuulituule inaan u istaagno wixii xogna inaan ka qabanno dadka waxaa la rabaa haddii ilaahiis yidhaahdo waddada toosan oo alla asfaray inaan maaragtay aan marno oo dadkiina aan u sheegno ilaahayaa mahad leh umma akhyaartii soo abaabushay kulankan iyo dhammaan xamladan xamladan xamlo muddo soo socotay waaye annaguna waan qaadannay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ah halkii ugu horreysay ee laga bilaabay xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxa uu sii dhammaanaya isbuucii labaad iyadoona markaan ay xamladu gaartay deegaanada miiga ah mahadsanid dhubow dhanka wilaayada bayna warbixin ku saabsan xamlada waxaa inoo haya walaalkeen abuxasaan waa qayb ka mid a kulamada ay wilaayada islaamiga ee baay la qaadanaysa qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada islamarkaana looga hadlaya xamladii dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada taasoo ka dhaqangashay dhammaan degmooyinka deegaanada iyo miyiga wilaayada islaamiga ee baay islamarkaana ay si wacan kaga faa'iidaysanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada waxay wilaayada markan kulamo la qaadatay macallimiinta waxa ka dhiga madaarista qur-aanka kariimka macaahidda maraakista iskuulaadka nidaamiga iyo dhammaan goobaha waxbarashada oo dhan iyadoona kulamada macallimiinta iyo wilaayada dhex maray uu daarnaa ka qaybgalka xamlada ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee ba'y iyo in macallimiinta ay qaataan doorkooda ku aadan xamladan waxaa macallimiinta lagala hadlay arrimo si gaara u quseeya oo ku aadan iyaga iyo ardayda ay gacanta ku hayaan iyadoona sidoo kale macallimiinta loogu baaqay inay wanaajiyaan xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo waalidiinta ayna ku dadaalaan nadaafadda iyo ka warqabka ardayda ay mas-uulka ka yihiin qaar ka mid a macallimiintii kulanka ka qayb gashay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey kulammada wilaayada ay la qaateen iyo sidoo kale kelimaadkii culummada goobta ay ka jeediyeen iyo waxay culummada kaga hadlayeen kelimaadkaas xamladii aan xaajiibni macnaha ka macallimiin ahaan qodobadana loola hadlay may kumid haayahee kow intii aanu ka laazimiino ardayda walbaradaasu madaarista walkubaradaasu intii aanu ka laazimiino salaado waana qaadani sidaas lamid ee may kale nanin sheegayn qodobadan nanin sheegay kumad haye aliltizaam intii laka laazimiyo ardayda dharka sharciga oo la hiridaaw intii laka laazimiyo kuriita ama haadan mase gabruhu haadan dharka la hiridaaw intii aanu ka laazimiino yaa nanin sheegay saas oo kale anuun safaylaan qaadani warkaas may taas lamid ah aanan idin sheegahe nadaafadda intii laka dadaalo laku warqabo ardayd iduujo qaabsho nadaafadii intii laku warqabo taasayna maasha allaahu safayleen qaadani marka mawaadiicda culammada nagala hadashay waxaa ka mid ahaa kow ashucuur bilmas-uuliya labo aathaar addunuub walmacaasi saddex altowbat asaadiqa marka intaas ayay mawaadicdii marka ku dul wareegeen dhammaan marka mawaadicda waanu fahnay si fiican marka ayaynu qaadan intaas marka aada ay ugu riyaaqnay wilaayadii wax alla waxay noo soo jeedisay oo maaragteeda in oo xamladii ahayd oo irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad oo shicaarkeeda ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatih insha allahu tacaala waan wada qaadanay wax alla wixii oo maaragtay ka macalmin ahaan oo nooga baahan yahay insha allahu tacaala waan aqbalnay maasha allah waayo alxamdulilah aadan ugu faa'iidaysanay xamladii dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee baay ayaa si wanaagsan kaga hirgashay dhammaan degmooyinka deegaanada iyo dhulka miyiga ee wilaayada islaamiga ee baay iyadoona ay ka faa'iidaysanayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool goobaha aan soo cayinnay kuwaasoo ballan qaaday inay fulinayaan dhammaan qodobada ay ka wada hadleen iyaga iyo wilaayada islaamiga ee baay markana aynu eegno wilaayada jubbada hoose bashiir muxidiin abu eyman ayaa warbixin ku saabsan xamladaas inoo haya xamladan irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxa ay si weyn weli uga socotaa qaybo badan oo ka mid a degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waxaana ay jamaame uga horeysaa sharaa'ixda bulsho ee nasiibka u yeeshay ka faa'iidaysiga xamladan wacyigelinta ah waxa ay wilaayadu kulan gaar ah oo quseeya ololaha dacwiga ee la yeelatay mucalimiinta maadaama door muhiim ah ay ku leeyihiin toosinta bulshada iyo jihintooda waxaana arrinkan kaalin muuqda ka geysanaya culamaa u diinka wilaayaadka islaamiga ugu horeen wilaayada ayaa macallimiinta u soo jeedisay talooyin muhiim ah oo ku aadan howsha adag ay bulshada muslimiinta u hayaan marka koowaad macallimiinta wilaayada waxaa laga doonayaa in lagu laasimiyo ardayda waaweyn inay salaadaha ku tukadaan masaajidda macallimiintu si gaar ah ayay ugu ilaalinayaan ilmahaas salaada duhurka iyo casarka waa labada xilli ee waxbarashada qodobka rabaad waxaa laga rabaa in lagu ilaaliyo ardada libaaska sharciga ah qodobka saddexaad macallimiinta waxaa laga rabaa ilaalinta iyo kontaroolada nadaafadda ardada qodobka afaraad waxa weeye xifdinta adawaadka waxbarashada sida masaaxiifta iyo bugaagta qodobka shanaad in laga ilaaliyo ardada wax walba oo caafimaadkooda wax u dhima sida garaaca xaddhaafka ah cuntada kacelinta iyo musqulaha qodobka kale ee lixaad waxa weeye in aan loo ogolaan ardada haysashada iyo lahaanshaha taleefoonnada qodobka toddobaad waa in la joogteeyo lana wanaajiyo xiriirka u dhaxeeya macallimiinta iyo waalidka dhankooda culimada wuxuu sheekh cumar xayaakalla la hadlay macallimiinta isagoona siiyey dardaaranno horta awalan macallinku waa inuu isu diyaariyaa annahu daacin ilallaahi subxaana wa tacaala daaci ilahay dadka ugu yeedhay watay darajada ugu sarraysaa taagan tahay waman axsanu qowlan miman dacaa ila allahi wa camila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin adigu haddaad baraqadii weyse qabgu meesha ku soo gashay duxadii haddii aad tukanayso khamiistii haddaad soomayso isniintii haddaad soomayso libaaskaagu libaaska islaamiga haddii u yahay adoo macallina ardaydeena aan uga qisayna waaqac jir maanta waaqacan aan ku jirno waa maaqic aad iyo aad cajiib oo taariikhiya kutuba laga qori doono istishaadiyaa dhexdeenna ku jirta inqimaasiyaa dhexdeenna ku jirta maxaan ku dhaha qiyaada badan oo dhallinyaro ayna soo mariso haddana ilaahay la kulmaysa qaar ka mid ah macallimiinta ayaa iyagana la hadlay warbaahinta islaamiga ee andalus waxayna ka sheekeeyeen kulanka iyo waxyaabihii looga hadlay iyo doorkooda ku aadan xamlada dacwigaha ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ka macallimiin ahaan xamlada qeybaan ka ahayn wixii nooga aadanna waan qaadannay inaan dhaqan gelinana waa u qaadannay waxyaabahaas waxaa ka mid ah in lala dagaalamo waxyaabaha munkaraadka ah annaga ka macallimiin ahaan ubadka muslimiinta oo gacanta aan ku hayno inaan arrimahaas aan ku dadbiiqinno oo fulinteeda waxa waaye aan qayb libaax aan ka qaadanno meel kastana aan ka wacyigelinno hadday masaajidda tahay iyo hadday madaarista tahay in awaamirta walaayada ka soo baxda loo hogaansamana waa min addiini maxaa jir ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu allaha wa adiicu rasuula wa ulul amri minkum marka wixii ulil amarka uu soo saaray oo shareecada waafaqsan inaan annaga aan ku adeecno waajibay nuga tahay marka insha allahu tacaalaa arrintaas si waxaan u qaadana dhab ah waana dhaqangelinaynaa halkan kuma eka kamana soo bilaaban kulamada iyo socodsiinta ololaha dacwiga ah ee dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana ka horeeyey muxaadaraad nadawaad iyo kulamo lala yeeshay ganacsatada iyo hormuudkooda mahadsanid bashir ugu dambayntiina wilaayada gedo warbixin ku saabsan xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayadaas waxaa inoo haya walaalkeen casaam carafaad kulankan ballaaran oo ay la yeelatay wilaayada islaamiga ee gedo bulshada ku dhaqan deegaanka galweyn oo ah deegaan hostaga degmada luuq ayaa looga hadlayay xamlada ay ku dhawaaqday wilaayada kaas oo ay la yeelatay ugaasyada nabadoonada ganacsatada macallimiinta madaarista qur-aanka macallimiinta iskuullada gaadilayda iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mida bulshada ku dhaqan deegaanka galweyn ayaa si weyn u soo dhaweeyey xamlada ay ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ilaahi subxaana watacaala waxaan weydiinaynaa weydisanaynaa inuu umrada mujaahidiinta u noo dhammaantood insha allahu raxmaan samicnaa waa abahnaa weye waan maqalnay waana soo gaartay waana adeecaynaa awaamirtaas waxaa weeye samicna waa abahnaa lacagtees noo taagan tahay waxaan qof kastoo muslim u sheegaynaa inaysan dacwada culamo kasay khaasa ayna ku ahayn ee maanta dacwada ay ku tahay qof kastoo muslima oo diintan xil ka saaran tahay inuu dacwada dadka gaarsiiyo wey inuu wixii xun maartay oo dadka oga diga wey inuu wixii wanaagsan dadka uu sheego wey waxaa weeye qof kasta waajib ahayd bay ku tahay walaalayaal insha allah waana soo dhawaynaynaa waan qaadanay waan ku faraxsannahay boqol kiiba boqol ummadana waa gaadsiinaynaa insha allahu raxmaan amiirkanaga abu zubayda xafidahullah ilaahay ku xifdiyo iyo inta ka hoosayso waa la dardaarmaynaa annagana amarka muradamada ma qaadanayna bilmansha walmakra insha allahu tacaala ilaahay baa nagu adoonsaday sirkeeda ah alxamdulilah si fiican baan usoo dhaweynaa ilaahay baan ku maxsano wixii ilaahay naga dheerana kaarna wixii ilaahay u noqon lahaan farqaad alxamdulilah oo qodobana noo sheegay dhoorkaas qodobna diyaar baa u nahay wixii aan kari karna inaan ku dadaalno insha allah ilaahay walaayada noo soo guurtay diyaar baa u nahay inaan qaadano wixii aan maqlina inaan usii taagno labaiyo tobanka qodob ee nala faray aan leenahay waa waan ku camalsanayna insha allah wixii aan hadda noo sheegina inaan usii sheegno maxaa iyo tacaawinaa diyaar u nahay xamladan oo ka socota degmooyinka deegaanada wilaayada ayaa bulshada muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada gedo si weyn uga faa'iidaysanayaan aad buu u mahadsan yahay cazaam warbixintaasna waxay u dambeysay warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al-andalus waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo ballana intaa ka horeysa waxaan idinkaga tegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu